وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaa aynu gabagabaynaynaa in sha allahu tacaala kitaabkii sharx sunna lilimaam اlmusani marka waxaa inoogu dambeeyey hadalku sheikhu yihi raximah اllah waاجtinaabu اlmaxaarimi wاlاxtiraazu min اlnamiimati wاlkadib wاlgiibati wاlbagyi bغayri اlxaqi waan yuqaala calى اllahi ma la yuclamu kul hada kabaa'iru muxaramaat in waxyaalaha xaaraanta laga dheeraado waa caan si gaarana laysaga ilaaliyo isku dirka ama diradiraalaha iyo beenta layska ilaaliyo iyo xanta layska ilaaliyo iyo xadgudubka xaqdarre lagu xadgudbo layska ilaaliyo iyo waa an yuqaala in laga yidhaahdo layska ilaaliyo cala allahi allah laga sheego maa laa yuclamu waxaan la garanaynin laga sheego layska ilaaliyo kullu haada umuuraha dhammaantood kabaa'iru muxaramaatun waa dembiyo waaweyn waana xaaraan qiibada waxaa jira ashyaa laga istisnoodo ayaa jira ay kiibada ku banaanaato asal ahaan kiibada ama xantu waa xaaraan oo qur-aankana waa lainoogu sheegay inaanay bannaanayn axaadiista rasuulkuna sala allahu alay wasalam waa sheegtay culamaduna waa ku ijmaacsan yihin inay kiibada ama xantu xaaraan tahay tacriifka kiibadana waa sheegnay marka waxaa jirta ashyaa mustanayaat ah oo laga reebo waxyaalo laga reebo ayaa jira taasna waxaa looga reebay istinbaad ahlucilmigu ay ka deliishadeen daliilada qaarkood ama adilada qaarkood waxaa ka mid ah inay ku saabsan tahay mashhuuro ruux baa wuxuu doonay cid kale in xidhiir dhex maro ama mucaamalo ciddii baa markaa kala tashatay waxa uu ka og yahay ceeba inuu u sheego waa lagama maarmaan waana u banaanta marka taas oo kale waa bannaan tahay nin baa wuxuu doonayaa gabadh inuu guursado gabadhii buu kala tashaday ninkaas oo uu yihi gabadha ma guursadaa ama xaalkeeda ka warran maxaad ka og tahay hadduu wax eeba ka og yahay inuu u sheegaa waxay tahay mid bannaan bale waa nasxigii muslimiintu isku lahaayeen iyo nasteexada isku lahaayeen wakadalika cagsiga nin baa doonay reer inuu la xidido reerkii baa wax kaa weydiiyey ninkaas bal ninkaa nooga waran wax ceeba hadduu ka og yahay waa inuu u sheegaa ama ha ugu bareeraan oo ha ku qaataan ama ha iska daayaan tan noocaas oo kale waa bannaanta waxaana laga daliishanayaa xadiidka nebiga sala allahu alay wasalam oo nebigu waa ki yidhi sala allahu alay wasalam ina abaa sufyaana waxa waatuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam waatuu nabigu yihi slى اllahu alيyه wasalam ama mucaawiyatu fasuclukun laa maala lah w ama abu jahmin fadaraabu lلnisaءi laa yadacu casaahu can caatiqi laba nin baa gabadh u khidbeeyey ama guur la soo qaaday markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam labadii nin xaalkoodii buu u sheegay gabadhii oo waxau yihi ninna waa faqiiraan xoolo lahayn ninka kalena waa nin dumarka u garaacis badan oo aan ushiisa degtiisa ka dhigin yani wuxuu u sheegay laba arrin oo midba nin ku saabsan taas waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye ay bannaan tahay ruuxii lala tashado inuu u sheego markaysagaa waxa uu ka og yahay ruuxaas inuu sheegaa inay bannaan tahay baa laga qaadanaya waxaa ka mid a ashyaada ay ku bannaan tahay inay tahay ruux ba waxa uu og yahay ruux markaa yani mubtadica inuu wax ka dhigto ow ku noqnoqdo inuu uga digo oo bidcadiisa u sheegaa si uu uga taxadiro isaga ilaaliyo uga dheeraado tan noocaas oo kale waa mid bannaan waa mashruuc waxaa la mida jarxu ruwaadka ay culamadu ka hadlaan culamada muxadisiintu ruwaadda axaadiista soo warisay waatay qaarkood yidhaahdaan hebel waa daciif hebel waa say lxifdi hebel waa kasiir lwaham hebel waxa weeye yani waa fasiq ama waa yani markaa beenta ayuu yaqaan ama mutaham bilkadib iyo ashyaada la midka taasi waxay tahay waa taxdiir laga digaayo xadiiskiisa in lagu kadsoomo waa mid mashruuca wey wala culamadu waxay yidhahan waa waajib tafaasiqa laga digayaana mubtadica laga digayaana ciddii looga baqaayo inay ku kadsoonto iyaduna waa waajib waxaa ka mid a ashyaada laga istisnanaya ama laga reebaayo tadallum ruux baa dulmi iyo madlamo wuxuu ka sheeganayaa ruux mucayan ah wuxuuna dulmigaa u sheeganayaa cidu isleeyahy waxbay kaaga qaban kartaa inuu hebel baa idulmiye waxa waxaas igu sameeyey markuu ashkataynaayo ama la dacwiyaayo ta noocaas oo kale waa banaanta waxaa ka mid a cid baa waxay samaynaysaa waxyaalo fisqi iyo munkaraad ah dabeedna ciduu isleeyahay waxbay ka qaban kartaa ayuu u sheegayaa marka isaga xumaanta ay samaynayaan oo meeshaasoo kale khamrigaa lagu iibiyaa ama ruuxaasoo kale khamriguu soo waaridaa xumaanaha noocaas oo kale u sameeyaa marka ciduu isleeyahay waxbay ka qaban kartaa bishari waa inay tahay cidduu u sheegay almuhim masaa'il saasoo laga istisnado ayaa jira masaa-ishaas ayaa jirta ay ahlucilmigu ka soo reebaan ilaa lix mas'alo bayna culamada qaarkood gaadhsiiyeen imaam nawowina kutubtiisa sida riyaad saalixiinka riyaad الsaalixiin sida aladkaar sida sharxu saxiix muslim waa kaga hadlay lixdaa masalena waa soo arooriyey bacdu aladila oo masaa-ishaasi ay leeyihiinna waa waa keenay oo wuxuu ku sheegay kitaabkiisaas riyaad saalixiinka iyo mawaadic kaleba marka yani lixdaa mas'alo waa laga istisnado waa laga reebaa alcalaamatu maxamed ibn cali shawkanina waxa uu qoray isaguna risaalo oo kaga hadlaayo masaa-isha lixda ah oo u bixiyey rafcu riba fi ma yajuuzu min algiibati wama laa yajuuz oo lixda mas'alana uu niqaashay saddexdaa masalo culamada qaarkood waxay ku kulmiyaan laba bayn ayay markaa ku kulmiyaan oo isugu keenaan si loo dabdiyo alqadxu laysa bigiibatin fi sitatin mutadalimin wamucarifin wamuxadiri walimudhirin fisqan wamustaftin waman طalaba alicaanata fi isaalati munkar yani dhaliilista cid la dhaliilo wax laga sheegaa kiibo iyo xan ma noqonaayo lix masalo gudaheed lixdaasi waa maxay mutadalimin waa ruux dulmi sheeganayo dalamani fulan ma u banaanta lakin bishari cidduu u sheegaya waa inay tahay cidu isleeyahay waxbay kaaga qaban karta mutadalimin wamucarifin wamuxadirin mucarif ruux buu sheegay ruuxii baa la garan waayay naanaystaa inuu ku sheego mooyaane sida kale loo garan maayo markaasuu yihi war waa kii cawaraa waa kii curyaanka ahaa yani waxa weeye astaamo ayuu ka sheegay waa kii indhaha casaa waa kii indho biyo ahaa yani wuxuu isleeyahay waxbaa lagu garanayaa oo astaama abuu ku sheegay ta noocaas iyadu waa banaanta waana ta ay dhacdo culamadu in fi kutub اxadii ay yidhaahdaan alacmash iyo alacraj iyo sifooyinka kale la midka marka tacriifkaas ayaa keensaday haddii si kale loo garanayo in la sheega maaha wa muxadiri taxdiir buu samaynayaa raawi baa in lagu iktiraaro xadiiskiisa la qaato ayuu ka digayaa ama mubtadic baa in lagu kadsoomuu ka digayaa oo marka isaga waxaan cilmi laga qaato la moodo ruux sunni ah waa muxadir waana bishari waa biqasdi nasixa waa inuu ujeedaa biqasdi nasixa waa inay ka tahay ee tashafi yani inuu ruuxa aarsi iyo yani markaa inuu iskaga raaxaysto inaan uga dan lahayn بqصd النصيحة waa inay tahay ikhلاصna waa inay ka tahay متظلmi ومعرف ومحdir ولمdhirin فisقا mid فisqi muujiyey daraadiina in wax loo loo xantaa waa banaanta bعض الcلماء waxay usoo نqliyaan ومujaahirin فisقا marka xooga اkhtilaaف baa ku jira markasaa la yidhah waxaa la ismoodsiin karaa ka فisqiga yani marka isaga inay u banaantahay almuhim looma jeedo isagay u banaan tahay waxaa loo jeedaa isaga in wax laga sheego kaa fisqiga muujistay ayaa banaan baa loo jeeda kii nasiixa uu u sheegaayey oo fisqigaa in wax laga qabto u u dan lahaa oo cid wax ka qaban karta u sheegaayey waa u banaantay taas wamustaftin ka shanaad waa mid fatwa doon ah fatwa ayuu doonaya masalan mas'aluu doonaya in looga fatwoodo markaasuu wuxuu yihi walaalkay baa waxay waxaa igu sameeyey oo saa iyo saa iyo saasuu galay ee igu sameeyey ama yidhi maxay xukunkeedu noqonaysa istiftaad oo kale marka maxamed ibn cali shawkani waa niqaashay waxaanu yihi markaisaga mar haddayna qada ahayn ay istiftaad tahay daruuro keensanaysa markaisaga in la cayimaa ma jirto saas aawadeed waxaan filayaa inkastoo waa hore igu dambeysay in odhan jiray iyada daliil markaisaga markaa caddaynaya in laga istisnoodaa meesha kama muuqdo waayo xaajadu waxay ku xasili kartaa iyadaan waxba la cayimin hadduu ruux caynkaa sameeyo kale leeyahay maxay xukunkiisu noqonaysa almuhim culamada kale waxay daliishanayaan xadiidkii hinda ina abaa sufyaana rajulu shaxiix abu sufyaan waa nin bakhayl ah ay hinda binti cutba radia allahu canha wa can zawjiha ay tidhi abu sufyaan waa nin bakhaylo wax nagu filan nama siiyo xoolihiisa ma ka qaataa waxaan aanu ogeyn dabeedna nebigu wuxuu ku yuhi sala allahu alay slam khudii maa yakfiiki anti wawaladaki bilmacruuf yacni qaado wax kugu filan adigiyo ubadkaaguba wax idinku filan qaata waxaad ka qaadataa adigiyo ubad ubadkaaga wax ku filan waxaanaad ku qaadataa si macruufa bilmacruuf marka almuhim taas oo kale culamada qaarkood waxay ka dhigayaan min baab alistiftaa laakiin ahlucilmiga qaarkoodna waxay xisaabinayaan inay tahay min baab alqada min baab alqada inay markaa tahay ayay markaa xisaabinayaan marka ishkaal baa iman kara haddii markaa min baab alqada la yidhahdo weeye oo haddaan bayine iyo markaysaga markaa isaga laftiisii aan waxba la weydiin sida loogu xukmaya marka alqada bilcilmi in la yidhaahdo waa u noqonaysaa mooyaane tawjiihaasi wuxuu noqonayaa mid baciida in la yidhaahdo nebiga sala allahu alay wasalam baa lagu xambaarayaa inuu ogaa inuu markaa sifada ay sheegta yahay marka calaa kulli xaal yani marka maxamed ibn cali shawkani wuxuu odhanayaa yani suuradaas inaan markaa istin mustasnayaadka lagu darin ayaa markaa fiican istiftaaga ku saabsan walimudhirin fisqan wamustaftin waman طalaba alicaanata fi izaalati munkarin tanna waxa weeye waa ruux doonaya in lagu kaalmeeyo suulinta murka munkar la suulinayo la bedelayo markaasaynu horeba sheegnay waa inay tahay cid wax ka qaban karta marka tan iyo tii hore waxay ku kala duwan yihiin ruuxan fisqiga marka isagaa muujistay yacni isagu waxa weeye xumaantii maba qarsanaayo mar haddaanu xumaantii qarsanaynin ahlucilmiga qaarkood waxay itlaaqayaan sheegista xumaantiisa la sheegayaa inay markaisagaa bannaan tahay waayo hadduu karaahiyeysanayo xumaanta in lagu sheego hadduu nacayo wuu qarsan lahaa marba hadduu la jahray oo qarsan waayey waxay noqonaysaa kiibo inaanu lahayn xumaantaa sheegista lagu sheegaayo sidaas yada ah ayay markaa noqonaysaa bay yidhahdeen marka almuhimta horena waxa weeye waa ruuxii faasiq calaaniyaka ay culamadu yidhahdaan oo kaasi kiibo ma laha waatay yidhahdeen xan ma leh kan dambana waa mid markaisaga munkar la doonaayo in la suuliyo oo cid wax ka qaban karta marka isagaa loo sheego kullu hada kabaa'iru muxaramaat ashyaada aynu soo sheegnay oo diradiraaraha iyo beenta iyo xanta iyo xadgudubka iyo in ilaahay aqoon darro wax lagaga sheego kullu dalika waa dembiye waaweyn waana ashyaa aan markaa muxaramaat oo markaisaga aan banaanayn kabiiradana waxaa la yidhaha dembi kasta oo ciqaab maksuusa koobsaday ima cuquba fi dunya sida xad oo kale ama ciqaab maksuus oo aakhira a markaisaga la sheegay sida naar buu gelaya ama yani waxa weeye ilaahay raxmad kuma eego il raxmadeed kuma eego lamana hadlo adaabna waa leeyihiin saas oo kale inla ama waxa weeye lacnad lagu sheegay oo la yidhaahdo cidda caynkaa samaysa ilaahay baa nacdalay ama rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam baa nacdalay ama caro ilaahay lagu sheego ama baraa-a lagu sheego ilaahay beri ka yahay ama rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam beri ka yahay ama lafdu kabiira la masgareeyo inuu kabiiro yahay min alkaba'ir an yashtima arajulu waalidayh yani wuxuu noqonayaa dembiga naska ka lagu sheegay inuu kabiiro yahay ama akbaru kaba'ir yahay isaguna inuu kaba'irta ka mid yahay tacriifka ugu fiicani waa kaas culamada qaarkood waxay ku daraan nafyu liimaan iyadana kaba'irta ku daran sida shaikh lislaam ibnu taymiya wtaxari fi lmakaasibi wاlmaطaacimi wاlmaxaarimi wاlmashaaribi wاlmalaabisi ay wacalayna ama walwaajibu waxa waajibka ahi ee inagu markaa waajibka ahi ama wacalayna korkeenna waxaa saaran ataxari yani markaa ku dadaalka lagu dadaalayo oo layska ilaalinayo nooca xaaraanta ah fi lmakaasibi kasabada gudahooda in marka isagaa yani lagu dadaalo xalaasha iyo wlmaaacimi waxa la kasbanayo la shaqaysanayo iyo wlmaaacimi waxa la cunaayo iyo wlmaxaarimi waxyaalaha markaysaga markaa xaaraanta ah in waxa wey iyagana layska ilaaliyo taxari lagu sameeyo sida laysaga ilaalinayo haddii xaaraantii iyo ashyaa kale markaysaga waqtiyada qaarkood ay isku qaldamaan wixiina wax maxsuura aanu ahayn wuxuu samaynayaa un inuu taxari sameeyo wlmashaaribi waxa la cabaayo inuu iyadana taxari ku sameeyo ku dadaalo waxa xalaasha ah oo u qasdo walmalaabis iyo waxa la xidhanaayo iyo waijtinaabi ashahawaat waijtinaabi ashahawaat waxyaalaha nafuhu jecel yihiin in laga dheeraado ee aan banaanayn haalibanna waxaa naftu jeceshahay waxaa ku badan waxyaalo badanoo muxaramaad fa inaha daaciyatu lirukuubi lmuxaramaat waayo shahawaadkaas iyo waxyaalaha nafu jecel yihiin waxay markaa u yeedhayaan oo ay keensanayaan lirukuubi lmuxaramaat muxaramaadka in lala yimaado oo la sameeyo faman raacaa xawla alxima kii markaysagaa xoolo ku raaca xawla alxima seeraha agtiisa wax ku raaca fa inahu yuushiku an yaqaca fi lxima wuxuu u dhow yahay inuu markaa seeraha laftiisa ku dhaco oo uu galo ayuu u dhow yahay wuxuu sheikhu tilmaamayaa raximah llah kasabkii waa inuu ruuxu ku dadaalaa waxa xalaasha ah waayo kasabkii wuxuu leeyahay xalaal iyo xaaraan buu leeyahy nooc xalaalo ah iyo nooc xaraam ah xalaasha waa inuu ku daa dadaalaa xaaraanta waa inuu iska ilaaliyo waatuu nebigu yihi sala allahu alay wasalam xadiiska imam الbخarي uu kusoo wariyey fi اأdب المفrd ina ruuxa الqdس nafha fi ruucي أnahu lan tamuuta nafs xatى تstakmila riزqha وأjlha faاtaqu اllah وأjmilu fi الطلb صaxaxahu اأlbaniy waxa xadiisku tilmaamaya inuu nebigu yihi slى الlahu alيه waslam ruux اlqudس oo jibriil ah baa qalbigayga wuxuu ku tufay inaan nafna dhimanaynin ilaa ay laasato oo dhammaystirato risiqeeda iyo ajasheeda mid walba oo risiqee adduunyada markaa loogu qoray adduunyada gudaheeda waa inay laasataa intay wax ka dhiman yihiin ma dhimanayso ajasheeda ilaa ay laasatana ma dhimanayso oo cumriga intii ilaahay u qoray ilaa uu ruuxu dhammaystirto yani ruuxaasi ma dhimanayo faاtaqu اllaha waajmilu fi طalb rasuulku wuxu uhi salى اllahu alay waslam allah ka baqa waajmilu qurxiyo wanaajiya fi طalabi doonista risiqa aada doonaysaan wanaajiya bimacnaa xalaal ku doono xaaraan ha ku doonina loo jeedaa wanaajinta saas yada abaa laga tilmaamay marka kasabkii waa in lagu dadaalaa ka xalaasha waxa la cunayana waa in lagu dadaalaa ka xalaasha ah waata nebiga sala allahu alay wasalam laga soo wariyey inuu yidhi kulu laxmin nabata bisuxtin faannaaru awlaa bih ahlu cilmiga qaarkoodna waa quweeyeen sheikhu lalbani waa saxiixinaya hilib kasta oo xaaraan ku baxay naar baa u xaq leh bimacnaa jidh kasta ama hilib kasta oo ku koray ama markaysagaa ku yacni weynaaday oo ku cayilay xaaraan naar baa u xaqli waa waciid iyo goodi marka waa in la iska ilaaliyaa cuntadii xaaraanta ahayd walmaxaarim waxyaalaha markaa xaaraanta ah iyadana sida taxariga loo samaynaya waxay tahay waa in markaysagaa la iska ilaaliyo xaaraantii marka taxariga baab najaasaat iyo culamadu waa sheegaan haddii shay daahir iyo shay najisi isku qaldamaan in taxari la sameeyo shay xaaraana iyo shay xalaali hadday isku qaldamaan waxay culamadu u kala qaadaan inuu shaygu maxsuur yahay oo kooban yahay iyo inuu yahay shay aan maxsuur ahayn oo fara badan hadduu shaygu maxsuur yahay oo kooban yahay waa in labadaba laga dheeraada maalan waxaa la garan waayo laba neef baa midna waxaa loo gowracay ilaahay hayrkii ilaahay cid aan ahayn baa loo loo gowraco loo qalay sida sanam oo kale loo gowracay ama weli hebel baa marka isagaa loo qalay oo yacni baraka iyo inuu xoolaha barakeeyo waxbaa laga rabaa nafci iyo beleda inuu daafaco yani tacdiim iyo marka isagaa tabaruk baa looga dalayay neefka kalena waxaa loo qalay liajli illah hadhow baa la kala garan waayey labadii neef waar kii ilaahay dartii loo qalay magaca ilaahay lagu qalay keebuu ahaa ee xalaasha ahaa mar haddii la kala garan waayo labadaba waa laga dheeraanaya labadaba waa laga dheeraanaya mithaal aakhar nin baa wuxuu kala garan waayey gabadh baa markaysagaa naaska la nuugtay aynay si kale walaalo u ahayn oo naaska ay ku walaaloobeen sida kale aabbihii hooyadii midnama dhalin laakiin naas bay wada jaqeen gabadhii caynkaas ahayd waxay ahayd ukhtahu min aradaaca dee maxram bay u noqonaysay oo uma banaaneen gabadha caynkaasaa waxay kaga qaldantay gabadh kale markaasuu kala garan waayey war tii naaska aa wada jaqdeen ma tanay ahayd mise tanay ahayd labada midnaba waa inaanu guursan waa inuu labadaba u ka dheeraadaa ishtibaaha ku yimid daraaddeed laakiin haddaynay maxsuur ahayn oo arrinka xasriga u dhaafay maalan oo kale beledka dumarka ku sugan inay ka mid tahay gabadhii buu garanayaa wax uu kusii xadido garan maayo reer ay ahayd oo reer hebel bay ahaydna ma garanaayo gabadhaa naaska ay wada jaqeen islaantii wada nuujisayna dhimata wuxuu garan waayey gabadhii naaska nuujisay tay tahay tuu is yidhaahdo beledka u khidbeeba oo guursaba wuxuu is yidhahdaa war armay walaashaa noqota tii naaska a wada jaqdeen armay noqota culamadu waxay yidhaha mar haddayna maxsuur ahayn oo sidaa u fara badan tahay iyaduna mid qura tahay wax kooban tahay markaysa markaa waxa muxaramka ahaa xalaashu ay ka badan tahay wuxuu samaynayaa uun markaysagaa yacni inuu markaa aynay marka muxaram ka noqon cala lilaaq aynay uga noqon laakiin taxari intuu iska sameeyo inuu markaa waxaa iska guursado tuu doono walmashaaribi waxyaalaha la cabbaayo in iyadana marka isagaa lagu dadaalo waxa xalaasha a lagu dadaalo walmalaabisi waxa la xidhanayana xalaasha in lagu dadaalo xaaraanta la iska ilaaliyo waijtinaab shahawaat yani waijtinaabu shahawaat iyo shahawaatka in laga dheeraado waxyaalaha nafuu jecel yihiin in laga dheeraado marka wataxari waxay noqonaysaa ay wa calayna taxari ama wa yajibu taxari yani markaa saasay noqonaysa waijtinaabuna waa ku cadfanta fa inaha daaciyatu lirukuubi lmuxaramaat waayo shahawaadka iyo waxyaalaha nafuu jecel yihiin waa mid u yeedhaysa oo sababaysa in xaaraamaha lala yimaado faman racaa xawla alxima ku kasta oo xoolo ku raaca seeraha agtiisa fa innahu yuushiku an yaqaca fi lximaa wuxuu marka isagaa u dhow yahay inuu seeraha ku dhaco saas aawadeed waxyaalaha xaaraanta ku dhowa in xaaraanti yani si looga fogaado waxa xaaraanta ku geedaamanna waa in laga sii fogaadaa oo laga dheeraada shaygii loo kala garan waayo ma xaaraan baa mise ma aha waa in markaysaga isagana markaa laga fogaadaa oo marka isaga laga dheeraadaa oo laga dheeraadaa yani waxyaalaha mushtabihaadka ah ruuxa haddii aanu garanayn waa inu markaysaga iska ilaaliyo mushtabihaadka markaysaga yani waxyaalaha muxaramaadka gelaya waa dadka qaar bay mushtabihaad u yihiin qaarna uma aha marka waa nisbi in alxalaala bayin wain alxarama bayin wa baynahuma umuuru mushtabihaatu laa yaclamuhuna kaiiru min annaas saas aawoodee xalaal iyo xaaraanun bay umuuruhu uqaybsamaan mushtabihaadka cidday ka dheh galaan ayay mushtabih u noqonayaan shaygani laakiin ruuxii garanaya ama xalaasha cad buu ugu jiraa ama xaaraanta cad buu ugu jiraa saas aawoodee maxaa la yidhi wa baynahuma umuurun mushtabihaatun laa yaclamuhuna kaiiru min annaas ba la yidhi marka lama odhan dadkao dhami garan maayaan ee waxaa la in badan oo dadka ka mida ayaan garanayn bari waa saas marka wuxuu samayn karaa shaygu haddii waxa weeye uu marka hore garan waayo tanuma xalaal ba asaalatan ba mise waa xaaraan wuxuu samayn karaa markaysaa markaa inuu asalka istisxaabana waa samayn karaa way waxyaalaha nabaataadka ee waxyaala la cunayo iyo waxyaalaha xayawaanaadka ah waxa u asala waxyaalaha manaaficda leh inay markaysagaa mubaax yihiin ibaax asliya yani markaa taasaa u asala mucaamalaadka waxa u asala ibaaxo wixii daliil xaaraantinimeeye aan lahay cibaadaadka waxa u asala manci alasu fi lcibaadaati alxadru ilaa daliil markaysagaa sharciyeynaya cibaadadaa laha marka shayga asalkiisa inuu istisxaabo hadduu garanayo ayaa markaysa markaa ku filan shayguna hadduu isku hayo markaysagaa ma xalaal baa mise waxa wey waa xaaraan haddaanu markaysagaa qawaacidda iyo ashyaada aanu garanayn sida u axwadkaan waa iskaga fogaada faman yusira lihada fainahu min addiin calaa hudan kii loo sahlo loo fudaydiyey lihaada kaas oo umuuraha aynu soo sheegnay yani markaa loo fudaydiyey inuu markaa ictiqaadiyo oo sidaas u qaato fa inahu isagu min addiini xagga diinka wuxuu kaga sugan yahay calaa hudan hanuun wa min araxmati xagga naxariistana wuxuu kaga sugan yahay calaa rajaa-in rajayn uu rajaynaayo raxmadda ilaahay wafaqana allahu waiyaaka ilaa sabiilihi laqwami wafaqana allahu ilaahay hayna waafajiyo wa iyaaka adigana ha ku waafajiyo ilaa sabiilihi waddada ilaahay ha ku waafajiyo hayna waafajiyo waddadaasu alaqwami tii toosnayd ah alaqwam waxaa loo jeedaa bimacna qawiim ismu taqdiiri huna laysa calaa baali bimanihi ljazili alaqdami yani haynagu waafajiyo bimanihi galladiisa aljaziili weyneyd ee alaqdami marka isaga horreysay yani fadligiisa weyn ee horeeyey yani aawadii haynagu waafajiyo waa tawasul yani ilahay sifadiisa lagu tawasulaayo sifaadkiisa iyo wajalaalihi weynidiisa haynagu waa waafajiyo weynidiisa alcaliyi markaysa markaa jalaalkiisa markaysagaa koreeyey ee alakrami sharafta lahaa yani taas haynagu waafajiyo wasalaamu calaa man qara'a calayna asalaama wasalaamu nabadgelyo calaa man qara'a calayna asalaama korkooda ha ahaato ciddii inagu nagu akrida salaam oo na salaamtay iyagana marka waxa weyaan yani ilaahay marka ha ilaaliyaa loo jeedaa ay wasalaam ay waxifdu salaami ilaha salaam ilaalintiisu ciddii salaam nagu akriday markaysagaa korkooda ha ahaato walaa yana walaa yanaalu ma gaaraayo salaam ullaahi salaamta ilaahayna addaaliina kuwa habaabaya lumay gaari mayso oo kuwaasi ma badbaadayaan yani sheekhu wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye markuu sheegay cidda sidaa ictiqaadisa ee markiisa markaa raacdaa inay ku sugan tahay hanuun ayuu ducana kusoo khatimay sheikhu oo tawfiiqda ku ducaynayo yani sabiilka xaqa ah oo ilaahayna waafajiyo yani raximah llahu raxmata waasica isagana ilahay ha u naxariisto raximana allah waiyaah waa salaamna waxa weeye waa waa ducayada lafteedu wasalaamu calaa man qara calayna asalaama walaa yanaalu salaamu llahi adaliin walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin walxamdu mahad lilahi ilahay bay u sugnaatay ama ilahay baa la gaara rabi اlcaalamiina khalaa'iqda rabbigood ayaa la gaara najasati najasat اrisaalatu bixamdi illahi wamanihi wasalawaatuhu على محمد وآله وأصحاaبه وأزواaجه الطاaهiرaaت وسلم kثيiرا kثيiرا wuxuu sheekhu markaa yihi yani risaaladii saas ayay marka isagaa ku fushay bimacnaa ku dhamaystiranta ujeedaa نuسka qaarna tamat الcaqiidaة والحamdu لilah ayay markaa qoraysay waxaa laga yaaba mashaaikhdii dambe ee markaa iska naqlinaysa inay hadalkan iyagu kusoo khatimeen ayaa suuragal ah najasat risaalatu bixamd illah ilahay mahaddiisa ayay ku fushay wamanihi iyo galladiisa wa salawaatuhu yani salaadaha ilaahay iyo naxariisyadiisu iyo amaanihiisu calaa muxamedin moxamed korkiisa ha ahaato wa aalihi iyo qaraabadii nebi moxamed sala allahu alay slam korkooda ha ahaato wa asxaabihi asxaabtii nebi moxamed sala allahu alay slam korkooda ha ahaato wa aswaajihi dumarku nebigu qabay sala allahu alayh wasalam radia allahu canhum ardaahum ardaahuna yani iyagana korkooda ha ahaato aaahiraati ee aahir ka ahaa wasalama ha nabadgeliyo kaiiran kaiiran in fara badan marka waxa weeye lafdigu wafaqana iyo wasalama iyo waxa weeye markaysa marka waa lafdi maadi ah laakin waxa weeye waa ducaaiyat macnan yani marka xagga lafdigay ka tahay markaysa markaa yani maadi ka tahay xagga lafdiga ayay maadi ka tahay lakin xagga macnaha waxay ka tahay inshaai ama duca ayay ka tahay duco ayay ka tahay marka kitaabkii halkaas ayuu inoogu dhammaaday marka maanta oo ay tahay taariikhdu sagaali soddonkii soddonkii bisha ra- rajab kun iyo afar boqol iyo soddonkii ayaa markaa risaaladdu halkaas inoogu dhammaatay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk